أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa khamiis kow iyo labaatanka bisha dilxija kun afar boqol afartan iyo shan taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo dowladda xabashida itoobiya ayaa si cad u sheegtay in ciidamadeeda duulaanka ku jooga dalka soomaaliya aysan ka amar qaadan kooxda herdada soomaaliya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareera dad shacaba ugu rasaaseeyey xaafado kala duwan oo ka tirsan magaalada muqdisho dagaalo culus oo u dhexeeya qowmiyadaha soomaalida iyo canfarta ayaa maanta dib uga qarxay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsanaa murtadiinta ayaa ka dhacay degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe maamul goboleedka shadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa sheegay in maalmaha soo socda si rasmi ah u dhaqangelayo heshiiskii xaaraanta ahaa ee xabashida itoobiya ay ku siiyeen badda soomaaliya munaasabad lagu maamuusayey hooyooyin daa ah oo bartay farta iyo akhriska qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka idaale ee wilaayada baay sarkaal iyo askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka cadowga allah ayaa isku soo dhiibay wilaayaadka islaamiga bakool iyo galgaduuda kulan ballaaran oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo qaar ka mid ah qabaa'ilka dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan hoostaga magaalada kismaayo عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan dowladda xabashida itoobiya ayaa si cad u sheegtay in ciidamadeeda duulaanka ku jooga dalka soomaaliya aysan ka amar qaadan kooxda reedada soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabaani war rasmi ah oo kasoo baxay dowladda xabashida itoobiya ayaa uga hadashay khilaafka kala dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo qulqulka ciidamadeeda ee isbuucyadii lasoo dhaafay kasoo gudbayay xuduud beenaadka soomaaliya iyo itoobiya nebiyo tadla oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda saliibyadda ee xabashida ayaa cadeymo uu bixiyey ku sheegay in kumanaanka askar ee itoobiyaanka ah ee ku sugan soomaaliya ay fulinayaan waxa uu ugu yeeray dana caalami ah iyo kuwo maxalli ah isaga oo waxba kama jiraan kasoo qaaday wararka kasoo yeeraya madaxda kooxda ridada ugu horeyn waxa uu sheegay in kumanaan ciidamo xabashi ah oo isbuucii lasoo dhaafay kasoo gudbay kalabeerka kadibna tegay degmada matabaan ee gobolka hiiraan ay ahaayeen kuwo sameynayay tababar militari afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xabashida oo wax laga weydiiyey eedeen uga timid kooxda ridada soomaaliya oo ahaa in ciidamadaas aan iyaga laga soo talagelin ayuu ku jawaabay ciidamada itoobiya goorta ay doonaan ayay soomaaliya galayaan goorta ay doonaanna waa ay kasoo baxayaan ma jirto cid ay ka amar qaadanayaan oo aan ka ahayn midooda afrika iyo gaalada qaramada midoobay nibiyo tadla ayaa si cad u sheegay in kooxda ridada soomaaliya ay tahay mid taag daran oo aan awoodin in ay dowlad u noqoto soomaaliya inteeda kale ciidamadeennu waxay fulinayaan howlgallo caalami ah iyaga oo ka amar qaadanaya midooda afrika iyo gaalada qaramada midoobay dowladda soomaaliyana ma maamusho meel ka baxsan madaxtooyada villa soomaaliya ayuu hadalkiisa sii raaciyey dad ku sugan deegaanada xuduud beenaadyada ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada xabashida itoobiya kalabeerka kasoo gudbay ay dhibaatooyin u geysteen bulshada sida iyaga oo xoolo nool ka haystay islamarkaana burburiyey baraago ay biyo ka buuxeen waxa waaye waxaad mooddaa etoobiya inay dalkan leedahay inay saas camal inuu dhaqmayso hadda magaalada aan ka soo jeedo aniga hiiraan etoobiya inay soo gashay isnaa eedaday waxa waaye waa dhibay gaarsiiyeen carruur iyo dhibaatay gaarsiiyeen barkad meesha noogu taallay biyihii inay jajabsheen ee ay ka cabeen hoolihiina way qaateen geeliina qaar ay qasheen marka markaan weydiinanay war maxaad ka soo doonteen waxay dhaheen annaga waddankan annagaaba ka talino xukuumadda salabiyadda ah ee adis ababa ayaa ku andacoonaysa in ciidamadeeda duulaanka ku jooga soomaaliya ay fulinayaan masaalixdeeda amniga qaranka dowladda itoobiya oo horaantii sanadkan muuse biixi u saxiixday qayb ka mid ah badda soomaaliya ayaa caddaysanaysa xaqiiqda joogitaanka ciidankeeda ee dalka oo ah mid gumaysi jasaak allahu khayran walaalka maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareera dad shacba ugu rasaaseeyey xaafado kala duwan oo ka tirsan magaalada muqdisho xasan cabdiraxmaan abuu xasan ayaa warbixinta warkan inoo haya saaka ee uu dhintay xabad isagoo jiifeega sariirtiisa ugu tagtay xabadda waaba tanaabo xabad ishiike waa xabad xataa qof oo macnaha ciidan caadi soo rida uma eg waa xabad baawur qori laga soo riday u eg tahay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhalatay rasaas ay maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ku asqeeyeen qaar ka mid a xaafadaha magaalada muqdisho afar iyo labaatankii saacii lasoo dhaafay waxaa siyaabooyin kala duwan degmooyinka gobolka banaadir looga maqlayay rasaas ay furayaan maleeshiyaadka murtadiinta dhimasho iyo dhaawac ka dhalatay rasaastan ayaa laga soo calaamadeynayaa qaar ka mid a degmooyinka magaalada muqdisho sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah degmada wadajir rasaas ay fureen maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya waxaa ku dhintay wiil dhallinyaro ah halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen rasaastan oo ay dadku u yaqaanaan wiiftada ayaa halis ku ah bulshada mid ka mid a ehelada wiilka dhallinyarada ah ee u dhintay xabad laga soo riday gaari tignika ah ayaa warbaahinta la hadashay iyadoona ka warbixisa sida ay wax u dhaceen saaka ee uu dhintay xabad isagoo jiifeega sariirtiisa ugu tagtay xabadda waaba tanaabo xabad ishiike waa xabad xataa qof oo macnaha ciidan caadi soo rida uma eg waa xabad baawur qori laga soo riday u eg tahay marka dowladda hadda waayahay waxaa waaye xabadahan la iska ridaayo inay sharci u yeeshaa laga rabaa dadka inay sharci kusoo rigto oo dhibaatadan masaakiinta dadka masaakiinta na haysato inna laga qabto waa xabadahan meel kas la iskaga ridaayo na laga qabta iskaga baahanaa saakay ahayd saakadaana ahayd laba saac laba saacii bare ahayd marka laba saacii bare ahayd xabadda way soo dhacday ee soo dhacaysa maahayn anaga gurigaa ku garaacay guriga markaa ku garaacay albaabka furay albaabka oo sii furay maayo dhulka ku dhacay cunuga markaa qaadiyaba nolol kuma qaadinba wadnahay ka gashay duudkay ka baxday degmooyinka wadajir iyo hodan ayaa iyagana laga soo calaamadeynaya rasaas wiifto ah oo ay ku dhaawacmeen dhowr qof oo shacab ah kuwaasoo loola cararay isbitaalada gobolka banaadir shacabka dulman ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya rasaas ay maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ku furayaan xaafadaha marka ay dhiganayaan xaflada gaaleedka baatilka ah wiiftadan saasay dadka u dhammaysaa maalin walba markay dabaaldegayaan dadka way dhammeeyaan shacabka uma tirsana dadkan qoryaha haysto qor unbay iska qaateen maalin walba way iska ridaan hadda xabadda asaga ku dhacda waa xabad weyn qor weynaa laga soo riday inay xabadaha iska ridaan meel shacab jooga oo dad jooga inay habeenka saasay korkeena xabadaha ugu ridaan maamul ma aragnin gudoomiye ma arkin qof ka socota ma arkin xaafadayna marka horeba ciyaal weerar nagu dhibeen oo habeenkii yacni aan u cabsanaaba naftooda isdhaan habeenkii markay soo yeeyayaan ciyo imaada hadday guriga imaadeen hadda qadartaasaaba ku dhacdaba alxamdulilah dadka reer muqdisho awalba u dhibanaa dhaca iyo boobka lagu hayay hantidooda guryahooda iyo dhulalkooda ayaa haddana waxay sii wajahayaan xaalad taa kasii daran oo ah xabada aan loo meeldayin oo si toosa loogu garaacaya xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho kuwaasoo guryaha ugu tegaysa dadka islamarkaana sababaysa in tiro dad ay ku dhintaan kuwo kalena ay ku dhaawacmaan aad buu u mahadsan yahay abuu xasaan dagaallo culus oo u dhexeeya qowmiyadaha soomaalida iyo anfarta ayaa maanta dib uga qarxay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya xaarad cabdulqaadir ayaa warkan inoo haya wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada itoobiya ayaa sheegaya in dagaallo culus ay dib uga qarxeen duleedka degmada candhuufo ee dhaca gobolka city kuwaasoo u dhexeeya soomaalida iyo canfarta dadka deegaanka ayaa soo sheegay in maleeshiyada canfarta ay saaka weerar dhowr jihay kusoo qaadeen deegaanka dhuunyar ee dhaca galbeedka gobolka city waxay dhankooda sheegeen inay horumar ka sameeyeen dagaalada ka socda duleedka degmada candhuufo iyagoo cafarta kala wareegay aag cusub oo dhaca duleedka magaaladaasi goobaha ayla wareegeen soomaalida ay dib u soo ceshteen waxaa ka mid ah arariile oo ah goobta laga qoday ceelka degmada candhuufo halkaasoo ay sheegeen inay dagaal uga saareen maliishaadka canfarta waxay sidoo kale soomaalidu la wareegeen aagaga cali iyo wiish oo wada dhaca duleedka candhuufo dagaalada saaka dib u qarxay ayaa lasoo sheegayaa in ay kasii soconayaan dowladada magaalada candhufo soomaalida ayaana dagaalada saaka soconaya ku qabsaday hub iyo saanad fara badan dhanka kale odayaasha dhaqanka ay kasoo jeeda galbeedka gobolka siita ayaa fariin adag u diray dowladda xabashada etoobiya waxaana sheegeen in ciidamada milatariga ay garabka u ah canfarta ay xasuuqay u geysteen dad rayid ah waxaana odayaashu ku guudiyeen inay xog ku geli doonaan magaalooyinka candhufo cadayti iyo sidoo kale garbaciise maalmihii lasoo dhaafay waxaa sii xoogeysanayay dagaalada ka socda gobolka city ee u dhexeeya qowmiyadaha soomaalida iyo canfarta iyadoona xukuumadda xabashida ciidamo gurmud u ah canfarta ay geysay gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya mahadsanid xaarid howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsanaa murtadiinta ayaa ka dhacay degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay howlgal qorshaysan ka fuliyeen gudaha degmada balcad oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada dhexe mujaahidiintu waxay howlgalkaas ku ku dileen askari murtad ah waxayna horey usoo qaniimaysteen qori iyo booshkii uu ku hubaysanaa askariga murtadka ah ee howlgalkaasi qorshiisa lagu dilay maamul goboleedka ashaadala diriirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa mar kale sheegay in maalmaha soo socda si rasmi a u dhaqangelayo heshiiskii xaaraanta ahaa ee xabashida etoobiya ay ku siiyeen qaybo ka mid ah badda soomaaliya nuuro cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo haya murtad muuse biixi cabdi oo madaxa maamul goboleedka ashaadala diriirka somalilan ah ayaa madal uu khudbad ka jeedinayay waxa uu ka sheegay in maamulkiisa iyo dowladda xabashida etoobiya ay si deg deg ah u dhaqangelin doonaan heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu ugu wareejiyey qayb ka mid ah khayraadka ummadda soomaaliyeed musubiixi ayaa sheegay in labada dhinac ee maamulkiisa etoobiya ay ka go'an tahay fulinta heshiiskan xaaraanta ah oo uu tilmaamay inuu u horseedi doono aqoonsi buuxa oo maamulkiisa uu ka helo etoobiya xasan murtad oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya ayuu tilmaamay inuu oggol yahay bixinta dhulbadeed soomaaliyeed isagoo xusay inuu ka xun yahay keliya in heshiiskaasi ay gasho somalilan ictiraafka dowladdu horeysa wax kasta aanu kabalqaabkoobsanee ay timaado arrintaasi waxay maraysaa in labada dhinacba etoobiya iyo somalilandba ay ka go'an tahay in agreementka la saxeixo oo diiga loo badalaxee uu howlgalo haddaan muxuu qabanayaa malaya innaga waxba dhulka nagama yaallaan aroorta hadday qodanka diyaar tahay inaguna diyaar bayno waa dal ballaaran go-aanyada ku abshiray inankaasi ka noqnoqosho iyo saxsaxad ahayn xasan sheekhna hadalkiisa waa ka arkaysay laakiin waktiga la qabanayo waxaan iswilaa u waa fariintay ahayd wakti aan soo dhawaado taasina insha allahu deg deg way noqoto hadalka muuse biixi waxaa ka sii horreeyey wasiirkiisii arrimaha gudaha murtado maxamed kaahin kaasoo sheegay in xasan sheekh maxamuud uusan ahayn in dekad uu ku wareejiyo etoobiya tan keliya ee gacantiisa ku jirtana ay tahay dekadda muqdisho taasoo uu sheegay inay aad uga fog tahay etoobiya sidaasna uu uga xun yahay heshiiska maamulkiisa uu ku wareejiyey khayraadka ummadda soomaaliyeed mahadsaned abusheyba munaasabad lagu maamuusaya hooyooyin daa ah oo bartay farta iyo akhriska qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka idaale ee walaayada baay abuuxasaan ayaa mar kale faahfaahinta warkan inoo haya munaasabadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay islamarkaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee baay culummo salaatiin waalidiin iyo marti sharaf kale ayaa ka dhacday gudaha deegaanka iidaale ee dhacaduleedka magaalada baydhabo ujeeddada munaasabadda ayaa ahayd shahaadooyin iyo abaalmarino qaali ah oo la siinayay ku dhowaad konton haween ah oo qaarkood toddobaatan jiro ah kuwaasoo ka qalinjibiyey akhriska iyo qorista kitaabka qur-aanka kariimka haweenkan shahaadooyinkan qaaligaa la siiyey waxay dhiganayeen maraakista kale ah maymuuna iyo umusawda oo ka mida maraakista ka furan gudaha deegaanka iidaale islamarkaana gaarka u ah haweenka muslimaadka oo keliya culummadii munaasabadda ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamuud iidaale isagoona sheekha goobta ka jeediyey kelimad dardaaran u badan
walbarasho yaraa iwanagmile kan yarna walbarashen baahane kan wiinba kusii doron laanka wiinga kusii doron mayl fuday cumriga ini gaabadaahayo ini walbarashada horan wedo rasuul sal allahu alayhi wasalaama martiis wiinaday daacad ilaahay hor aan ziyaadi jari maywale dhimashada dhawaati adin mayli koofaday wali adduunyaha dhagtay dadka wiin geeka maylay roogtan walbarashada roogtan dad gaar maylu ku yaaba iyaal laho ideyga hayaano iyaalsho guursideeno inshaqahayaan walnan baradaan uskuruwaa la argaahay adduunyaha dhagtay saacadda wali ku bilaaw adoo qalankaa quuyanyo aragtii gaddaad haysato loogad haysato buugad haysato abtugaas leyneed dhimato ka diyaar garow qaar ka mid a haweenkii ka qalinjabiyey maraakista aan hore ku soo sheegnay oo iyagana la hadlay idaacadda islaamiga andalus qaarkoodna ahaa toddobaatan jirro ayaa tilmaamay in farqi weyn uu u dhexeeyo xilligii hore iyo maanta oo shahaadooyin qaali ah la siinaya islamarkaana ay ka qalinjibiyeen akhriska iyo qorista qur-aanka kariimka ilaahay ama hadan sugunaayd anna migi aan isku warhamo ilan toddobaatan jir ee waa ahaa dadka walaalla baray ardayta ee waa ka jira ilaahay ama had ii shukrun leh ilaahay ama had leh geeka unoo aliifka ii baada ii taada ii uno ishal gorodaane seeni alxamdulilah geeka waliiba aayad quraan ee baqara ibarabanaas dhatigobeelonan kaii kornamale ilaahay aka mahadsan may sheegay baraanay ilaahay ku absada diinka barada diin lan barada korno male anta hadan tiro ogto magalo ku balaan lan an oogin ama ka jir mali alhamdulillah ana geeka kitaab lili in ku feedo meelaan ku akri korno male ana walban ka saan elifka maada araga wali ini kor dhawinyo ini hoos dhawinyo ini godinyo ana ishal biyo korn macalinkii ha in shal biyo alxamdulilah ilaahay ka mahadsan mayba sagaalkii bilood una ka jarni umu maymuuna dugsiga leeraay una ka dhikadaani nahani baraay alqiraaca walkitaaban hani baraay kolay farbarshay maybu hanin gabagabaawi yaa digeeka muddo saddex bilood ee sugaani intixaamkana noo qaadi alxamdulilah usigiyaha digeeg bandhig shay-ana haweenka noo tiradooda ay ku dhoweyd konton islamarkaana u badnaa haween da ah ayaa la siiyey shahaadooyin qaali ah oo ka turjumayey inay ka qalinjibiyeen akhriska iyo qorista qur-aanka kariimka kadib muddo sagaal bilood ah oo ay wax ka baranayeen maraakiistan wilaayada islaamiga ee baay ayaa juhdi ballaaran gelinaysa waxbarashada qur-aanka kariimka iyadoona aan loo kala harin rag iyo dumar islamarkaana haweenkii da-da ahaa qudhooda ay baranayaan qur-aanka kariimka taasoo muujinaysa in qur-aanka aan laga weynaanin qof kastana uu baran karo uuna xifdin karo qur-aanka kariimka sarkaal iyo askari taayib ah oo ka soo baxay safka cadowga allah ayaa isku soo dhiibay wilaayaadka islaamiga bakool iyo galgaduud aanu ku horeyno wilaayada bakool oo lagu soo bandhigay sarkaalka daa'ibka ah walaalkeena cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo hayaa isxaaq caliyow xulbaale waa sarkaal taliya unug muddo saddex iyo toban sano ah ka tirsanaa murtadiinta kaas oo shaqooyin kala duwan usoo qabtay maamulka ashhadalla diriirka ah ee koonfur galbeed sarkaalkan oo tababaro kala duwan ay soo siiyeen saraakiil etoobiyaan ah iyo kuwa murtadiin ah ayaa muddo saddex iyo toban sano ah garab iyo gaashaan u ahaa murtadiinta isagoona kasoo shaqeeyey goobo kala duwan oo ka mid ah gobolada baay iyo bakool waxa uu ugu dambeyn isagoo taa'ib ah isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee bakool isaga oo wataa qorigii loo siiyey inuu kula dagaalamo islaamka iyo muslimiinta waxa uuna markii toobada loo qabtay waraysi gaar ah uu siiyey warbaahinta islaamiga ah ee andalus ugu horeyn waxa uu ka waramay qaabka uu ku raacay murtadiinta iyo cidda ku dhiiragelisay isagoona ka waramay qayb ka mid a maraaxiishii uu soo maray magacay webaleerey isaaq aliyow holbaal olnankasaw aanka ah digdig weba nimanku murtadiinta ee kakabiray dolow etoobi mintii lamada kun tomiyo kowdi iyabaa dolow etoobi tababar ka qaadadi muddo oo sagaal biloode iyo waa tababarnaynsoodi kadib ada wali tababarkii jirnobo lanku biyay lanko itoobiyaan gaalayahay kabasiada hubkeenanasi hubki boonanasi baawrananasari gawaari ome baahanaada yuudhiyaal andhameedyaal dad shacaba leeyin kidhaasho shacaban geli oo iyo hoosahaynad dooloo ku tamni garbaaray tasiyaa ka galni garbaaray hoba qoyni meelas ku deganaynayin ada isku fadhinile aruntilay ka jirni kulidan haysani kabasiye cadowkiana meelihii tashkiile mid warba tababarka igeli yaa waa xasas goosani loog asu koyni loog markuuna koyni kadib muddo dhowr bilood yaa meel roogni hatana baydhowseeni kabaada sanad iyo lamasana haroogi wayba guriga aami guriga hobana aami wali hiri sadde bilood amala hirinaadi bal haydhi weejida koy weejida hobana koy hatana biloolii hiri kabaadaad malaaga idameni wal haydhi kabaasi hatana tababarkii oo koonfurgabe tababaragahay oo guridalkasihay iyo waatan hobliyeysi waxa uu sidoo kale ka warbixiyey gaalnimada ay ku dhaqmaan murtadiinta iyo dhibaatooyinka maleeshiyaadkooda ku nool yihiin wuxuuna ugu dambeyn baaq towbadkeena u diray maleeshiyaadka weli ku madax adeegaya gaalnimada ay ku sugan yihiin wayba leendhiibay unug oo sagaal qofe iyo waa xukumaay wayba degnaynay xaradun oo eelboorkiona magaala dhahdiyo ah dhibaatooyo gudaajamadeenba aragii hortalimanka waladiinlaari makadhagamaayaan inio gaaleyin iyo adeen ah askukubahi dhibaataas dhunga maanaa oyo hojo eh ani bahaysaamayti askukutabi wayba lakooyay gurigay booshkay i tuutagay iyoba lakooyay yoona waliin laagay beesiliin kuweeli ada waybuan saasaya waa laayinka dhowaay anugii nadiif ah ngobsadane muslimiinta kadhaasoodo oo anina adduunka iyo adinyaday hata gobsada fadow meel almeelana fadow marahay dhawaashiwiin laahay dhawaay dadka hata meele ka jiraano oo meele gaalada roogan oyoon dhibaatadaas ka jiran way baan ku baagay iniyoo ku tababusheynano ilaahay jeenkunaqdan a muslimaano muslimiinta hadhaa galan meelingoo nabadiya alla kooyano diintilaka kadhagamahay oo muslimka kashal dambeey iniyoo ku kooyan
sarkaalkan isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee bakool ayaa kusoo aadaya xilli labadii toddobaad ee aynu soo dhaafnay wilaayada islaamiga ah ee bakool ay soo bandhigtay askar kale oo taa'ibiin ah mahadsanid cabdulqani dhanka wilaayada galgaduudna waxaa isku soo dhibay askari taa'ib ah warbixin ku saabsana waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed taa'ib cumar cismaan garuulna wuxuu ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ee duulaanka diinadarnimada ah ku soo qaaday wilaayada galgaduuda isagoo murtadiinta ka soo raacay deegaanka cadcadey askarigan taa'ibka ah ayaa qayb ka ahaa maleeshiyaadka macuusleyda ee ku sugan degmada calleera isagoona si dirqi ah uga badbaaday weerarkii barakaysnaa ee mujaahidiintu ay ku laayeen murtadiin fara badan ee ka dhacay degmadaasi waxaa lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda iyadoo tobabada uu qabtay maamulka degmada wuxuu taa'ibkaani idaacadda islaamiga ah ee andalus uga warramay falka riddada ah ee uu ku dhacay iyo sida ugu biiray safka cadowga muddo sanad iyo siddeed bilooda ayaa nimankan maxuusliyada ka mid ahay ayankuu jooga meesha la yidhaahdo cadcadooy ayaan kasoo raacay ceeldheer mise gawaay intaas markii la imaanaya ayaan la socday markii laga laabta waa la laabnay markii dambe oo haddana lagu soo laabtay na waa la socday marka haddii aan arka dhaqamada meesha yaallo iyo xaaladaha ka jiro oo xag diiniyaneed iyo xaalad walbaba aan u fiirshay iyo caqabadaha yaal iyo dadkii oo maalin walbo haddii la yimaado maarata dhaawicii laga kudayo oo xaaladuhu ay khatarteedu badan tahay in waxaan isiri diintaadana waxaysan gelin noloshaadana ha ku layicine ahalkaaga la xiriir sidaasna walaayada arrimahaaga ugu gudbiyaan waxaan ka imida degmada ceeldheer waxaan ka qaban jiray macuusleyaan ahay qabiil oo qoryo iyo baabuur isu soo saaray oo in dagaal la wado oo al-shabaab lala dagaalamo qaab ah wado ayaan soo raacay ninka raggaana intaan ilmaha kasoo hoos qaadayn waa u yeertaaho wax walba waa qabtaan laakiin haqiijiyan markaan aniga cuusina ku noolaayoon walaayada ku hoos noolaayo iigu horeysay iyo markaas laba sano aan maqnaay haddaan isbarbar dhigay nasriga aan ka hoos baxon ku caasiyoobay ayaan hadda ilaahay igu soo dhowaadhay uguna tooba keenay sidaasaana ku imida sidoo kale taa'ibkan ayaa ka warbixiyey dagaaladii uu ka qaybgalay ee mujaahidiintu ku gumaadeen maleeshiyaadka murtadiinta ee duulaanka ku soo qaaday wilaayada isagoona si gaar ah uga hadlay weerarkii ka dhacay ceeldheera wuxuu sidoo kale sheegay inuu istaaf u ahaa horjoogihii macuusleyda ee lagu dilay ceeldheera kaasoo lagu magacaabi jiray cabdulle maxamuud cabdi aniga sabdigii subaxdii ceeldheer ayaa igu khatar badneed khatarta aan isiri xaaladaanu xaalad maahin ee waxa aan haayo inaan tuuro oon meel isaga rido aan ku sigdhay subaxaasay ahayd dagaalka ceeldheer anagu meesha la yidhaahdo ceel weef ayaan difaac uga jirnay meeshaas macuusley aan haynay qolada ciidamada ah oo kaleo meelaha degan garabkaan isku hayno oo qaalid buulid oo kuwa lagu magac daray ahay dagaalkii markuu meesha ka dhacay meeshii kala firxadaa dhacay midka taliyahayo na xukumaayo cabdulub caddi la yidhaahdo mid asagoo dhaawaca cararayo midka duqaasaa na xukumaayey asigana looma cidaynoo meel cidlaha looga tegey xaaladina hadday cuslaatay in qof walbaahu nafteeda say u maaray karta ay u maaraysay meeshina waa laga kala orday ugu dambayntii taahibkan ayaa fariin baaqah u diray askarta murtadiinta ah ee uga soo tegay safafka maleeshiyaadka riddada islamarkaana uga baaqay inay ka soo baxaan safka murtadiinta iskuna soo dhiibaan wilaayaadka islaamiga ahaa waxaan ugu baaqayaa inaysan naftooda aysan riski ku gelin ay ilaahay ugu toobo keenaan ay sidaan kale anugu aan uga soo kacay oo nabadoonka iyo ahaladeyda aan ula soo xiriiray iyo sida sharafta la koraamahale laysoo dhoweeyey inay dhabagalkeedii ka shaqeeyaan isaga soo kacaan taacibkan lagu soo bandhigay wilaayada galgaduud ayaa ka mid noqonaya askar taayibiin ah oo garwaaqsaday inay duulaan ku yihiin shareecada islaamka kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay soo gaarayay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo qaar ka mid ah qabaa'ilka dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan hoos taga magaalada kismaayo bashiir muxidiin abu ayman ayaa warkan inoo haya wuxuu ahaa kulan ballaaran oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo qaar ka mid ah beelaha dega wilaayada si gaara qabaa'ilka ku dhaqan deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo wafdigii ka socday maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uuna horkacayay sheekh axmed abuyoonis islamarkaana kormeero iyo socdaalo ku marayay deegaana ka tirsan wilaayada waxa uu dhowaan gaaray dhulka wayaanta halkaasoo kulamo muhiimah uu kula qaatay salaadiinta iyo waxgaradka beelaha degaan deegaanadaasi kulanka waxaa looga hadlayay amniga horumarinta dacwada ilaalinta dhirta iyo arrimo kale oo qayb ka ah in qabaa'ilka dega jubbada hoose ay kaalinkooda ka qaataan dagaalka jihaadka ee ka socda bariga afrika ugu horeyn sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo madasha ka hadla ayaa jeediyey kelimaad isugu jira dardaaran iyo dhiirigelin qofka haddii aan jihaadin ama naftiis aan ugu sheekay inay jihaado waa qayb munaafiqnima ee ku dhimanaa markan ilaahay subxan taala naga badbaadiyo naafiqnimada ilahay naga badbaadiyo si aad dareemaysaa nimankaa maanta halkan aad joogaan dee anaga moogtahay nala dhasheen inay hebel ha ahaadaan inay kada ha ahaadaan waxaa loo baahanyaa markaan qaabka oo mugta ay u shaqaynayaan qaabkee waaye inaan hor istaansi kasta aadan saxaabada markii aad fiirisaan qof baa adeerkiis oo mugta aabihiis abad ku dhufanaya qof baa eh, walaalkiis ka hor imaanaya mugtahay oo marka maxaa lagu kala tagay diinta lakum diinukum waliy diini aayaddan sooma tilmaamayso alwalaa walbaraa alwalaa sooma tilmaamayso inaan ka dhabayno war waxa noo dhexeeyo waa diinta waaye waxa noo dhexeeyo kitaabkii sunnada waaye markan kitaabkii sunnada aan difacno diinta yaa iska leh allah yaa ilaalinteeda laga rabaa annaga ballan ma naga tahay inaan diinteen difacno oo aan khiyaano iyo een, waxaa weye hooskaan ugu bahan samayn ballan ma naga tahay ma ku ballangnay ma ku ballangnay ilaahayo subxaana wa tacaala adaa markaa adka qaar ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka beelaha dega deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo ayaa goobta ka ballanqaaday dhaqangelinta wixii lagu ballamay iyagoona talooyin dhaxalgala soo jeediyey gurgur lama shiraystay hashii geela ka irmaane gabadh laguma fala meel hadday gogasha kuu taale halkaana ciddaana caawa kuu martiday ood u martitood gogol kuu dhigtay oo geel iyo caano kuu listay leylka haddaad ku dheelmatoo debaata ciddii ku samaysa gobolka ma kaa mudan tahay ciddaasi kaama mudna gunta lagama jiro geed hadduu kuu gabaad yahay yaa gunta laguma jara ahay geed hadduu kuu gabaad yahay bal fiiri geedkan qolaati baa le waan jirnay xaggeen maanta hergeli lahayn haddaan isku duubnaanno gacmahooda jir bay wax ku qabtaan een, amnigeenna wuu wada sugnaanayaa walaayada waxay inoo keentay qodobadii ay nagala hadashay hadday noqoto dacwo hadday noqoto jihaad hadday noqoto deegaankii iyo dhirtii la jarayay hadday noqoto badeecadii kulli waan soo dhowaynaynaa waana kala shaqaynaynaa insha allahu tacaala odayaasha horey u sheegay waan kala shaqaynaynaa waan garab istaagannahay waxaan ku boorinaa dharta in macnaha ay difaacaan oo la celiyo oo dhartaasi oo beelaha soomaalida gaar ahaan beesha anaan ka dhasho beesha gaaljacal oo degmada kismaayo in waxaan kula talanaa ay difaacaan oo dharta ay macnaha celiyaan waxaa kulankan midkii ka sii horeeyey uu ka dhacay degmada badhaadhe kaas oo ay ka qayb galeen salaadiintii waxgaradka beesha muqaabul ee degta dhulka jawraha mahadsanid bashiir warbixintaasna waxay u dambeysay warkeeni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa waxaan idinku dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu